بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay kitaabka ya kashfu shubahaad waxaynu ka bilaabaynaa insha allah qawluhu qawl lmualif raximah llah walahu shub walahum shubhatun ukraa wahiya qisat ibrahima lama ulqiya ictarada lahu jibriilu fi lhawa faqala lahu alaka xaaja فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم شيخ وحوي رحمه الله لهم شيخ محمد عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات ولهم وحا أسغنا لو إليه يعني كوا الشرك يؤدوا إليه ولا غيرك إلا عبد الدفاع shubhatu bay leeyihiin shubha waa mubtada muahar wey ay washubhatun lahum shubha bay leeyihiin dadka qaara shuhba ay leeyihin haday hormarinayaan waa in bacda la hormariyo shubhatun shubhay leeyihiin waa xaq loo ekeysiiyey shubha ukraa kale shubha kaley leeyihiin yani waxay xujaysanayaan shubhooyinkaas lasoo sheegay kuma eka ee shubha shubha kale ay wataan oy u xujaystaan wahiya waxaana wey iyadu shubhadaas qisatu ibraahima ibraahim nabiyullahi ibraahim qisadiisii arrinkiisii sheekadiisii lamaa markii ulqiya lagu riday nabiyullahi ibraahim yani dabka lagu riday annaar ictarada waxa u banbaxay oo ka hor yimaada lahu isaga ibraahim jibriil jibriil baa ka hor yimid oo uga soo muuqday fi lhawaai hawada oo faqaala wuxuu yihi lahu faqaala wuxuu yihi yani jibriil malagu jibriil calayhi salaam wuxuu yihi lahu linabiyillahi ibraahim u yihi calayhi salaam wacalaa nabiyina maxamed afdal asalaatu watasliim alaka ma kuu sugnaaday ibraahimu xaajatun dan ay axaajatun laka xaajadaa waa mubtada muakhar dan ma leedahay waxaad u baahan taha ma la arkaa nabiyullahi ibraahim xaalad xarij ayuu ku jiraa xaalad dhib badan oo qowmkiisii ay colaysteen tawxiidka ilaahay ay ku colaadiyeen dab weyn ay u shideen la yidhi xataa shimbiraha meel fog maraayo oo kusoo dhacayeen kuleylka dabka darti bahal wiish camal saareenna ayay ka tuureen dabku intuu kusii hoobanayay baa qisadan waxay leedahay malaku jibriil ayaa usoo baxay oo hawada uga hor yimid oo yidhi caawinaad ma u baahan tahay fa qaala markaa buu yidhi nabiyulla ibraahimu ibraahim yidhi amaa ilayka adigase jibriilow oo dan ii kaa haydo salaam maya yacni haa ilaahay subxaanahu watacaala waa u baahanahay caawintiisa subxaanahu watacaala ee kaalmadiisa iyo ibadbaadinta dabka laakin adiga iyo jibriilow maya adiga kaalmo kaagama baxni qaaluu waxay yidhaahdeen horta bimunaasaba qisadaas waa daciifiyaan culamada qaarkood ugu yaraan way daciifiyaan qaaluu waxay yidhaahdeen qolooyinkaas rabaa inay caabudaan ilaahay kayrki oo awliyada u yeertaan falaw kaanat hadday ahaan lahayd alistigaasatu gargaar weydiisashada bijibriila nabiyulla bijibriila malaku jibriil la gargaar weydiisto shirkan shirka hadday ahaan lahayd lam yacrid uma bandhigeen jibriil haa istigaasadaas inuu gargaar weydiisto oo wax weydiisto calaa ibraahima ibraahim uma bandhigeen waxay leeyihiin haddii in qofku uu malag gargaar weydiisto malaa'igtii allo inoo gargaara malaa'igtii allo ina badbaadiya waa siday samaynayaan malaa'igtii bay u yeeranayaan oo dadkii dhintada saalixiinta u yeeranayaan kuwa ka maqan bay u yeeranayaan marka daliil bay arrintaa u rabaan waxay leeyihin marka malaga loo yeerto oo la istiqaaso weydiiso shirka hadday ahaan lahayd maliku jibriil laf ahaantiisa ayaanba nabiyullahi ibraahim u bandhigeen arrintaa iyada ah oo shirki kuma khiyaar geliyeen sheekhu wuxuu faljawaabu jawaabtu ana hada min jinsi shubhati lulaa faina jibriila carada calayhi an yanfachu biamrin yaqdiru calayh fainahu kama qaala allahu fiih shadiid lquwa falow adina allahu lahu an yaakuda naara naara ibrahima wama xawlaha min alardi waljibaali wayulqiyaha fi lmashriqi aw almagribi lafacl walow amarahu an yadaca ibrahima fi makanin baciidin canhum lafacl walow amarahu an yarfachu ila asamaai lafacl faljawaabu sheekh wuxuu jawaabtu waxa weeye ana haadaa inkan in la deliishado in malaku jibriil u bandhigay nabiyullaahi ibraahim gargaar dalbid min jinsi shubhati lulaa shubhadii hore nooceedoo kale waayo shubhadii hore oo ay istiqaasada u xujaysteen in dadku ay maalinta qiyaamada nebiyada ay shafaaco weydiisan doonaan oy gargaar weydiisan doonaan oo nabiyullaahi aadam ka bilaabi doonaan ilaa marka dambe nabiyullahi maxamed sal salam uu shafeeco arrintaas ay u xujaysteen inay bannaan tahay in la istiqaasoodo oo kale waayo taana waa laga jawaabay oo taasi waa xaaladda aakhiro ay isla joogaan dadkii gargaarka weydiisanayay iyo kuwii la weydiisanayay saasoo kale waa kii sheekhu sheegay inaan wax dhibaataha ku jirin in qofku uu ciddii maqlaysa oo la joogta wax ay qaba karto uu ka codsado dee wuxuu uri shubhadan tii hore oo kale wey nooceedii waa fa ina jibriila maxaa yeelay jibriil carada waa u bandhigay calayhi iyo al calaa nabiyullahi ibraahim buu u bandhigay an yanfaca inuu wax ku taro hu nabiyullahi ibraahim biamrin arrin uu ku taro arrinkaasoo yaqdiru uu awoodo jibriil caleyhi arrinka uu awoodo jibriil wuxuu u bandhigay oo oo weydiiyey nabiyullahi ibraahim inuu aqbalo arrin u u aqbar karo oo uu qaban karo fa inahu maxaa yeelay jibriil kamaa sidii qaala uu yidhi allahu alla weli fiihi fii shanihi arrinkiisa ilaahay uu ka yidhi shadiid lquwa awoodiisu miday aada u daran taha waayo malaku jibriil aad iyo aad buu u xoog badan yahay falow haddii adina allahu hadduu alla idni lahaa lahu lijibriila oo idni lahaa malaga an yaakuda inuu qaado naara ibraahim ibraahim naartiisa uu qaado iyo wamaa waxa xawlaha hareeraheeda aho min alardi dhul ah iyo waljibaali buuraha oo wayulqiya uu ku tuurahaa naartaas iyo waxaas agtiisa u dhow oo dhan fi lmashriq qorax ka soo bax uu ku tuuro aw almaqrib ama qorax u dhac uu ku tuuro la facala uu samayn lahaa haddii ilaahay uu idmi lahaa malaku jibriil inuu dabkaas nabiyullahi ibraahim uu ku sii socdo iyo waxa u dhow oo dhul ah oo buuraa gebigood intuu xambaaro intaan nabiyullahi ibraahim kuba dhicinba dabkii uu ma qorax ka soo bax ama qorax u dhac meel aad u fog uu iskula tuuro waxaasoo dhan oo nabiyullahi ibraahim sidaa ku badbaado meel nabada uu ku soo dhaco waa uu yeeli lahaa malkuu jibriil awood u leeyahay arrintaa ilaahay baa u siiyey walow amarahu ay walow amara allahu hadduu alla amri lahaa hu jibriil ou amri lahaa an yadaca inuu dhigo ibraahima ibraahim fii makaanin meel uu dhex dhigo makaankaasoo baciidin fog canhum iyaga ka fog la facala uu samay lahaa iyadoon dabkii iyo dadkii iyo dhulkii iyo buurihii meeshaaba looga dhowaanba nabiyullaahi ibraahim un in hawada uu ka dafo malaku jibriil oo dhinacii dabku inta ka leexiyo uu meel aada u fogon dab iyo cadowba ka gaari uu geeyana hadduu ilaahay amri lahaana waa uu kari lahaa walow amara hadduu amri lahaa alle hu jibriil uu amri lahaa an yarfaca inuu kor yeelo hu ibraahim uu kor yeelo ila samaai samada xaggeeda uu kor yeelo oo qaado xambaaraba dhul oo dhan ba uu kala tago la facala uu samayn lahaa ha marka malaku jibriil awooddaasaa ilaahay subxaanau watacaala siiyey lix boqol oo garab buu lahaa hal mar baa nebi sal laba mar buu nebi sal selam u arkay sidii ilaahay ku abuura uu ku arkay marka arrintan malaku jibriil uu nabiyullahi ibraahim oo u bandhigaayo ee ah inuu badbaadiyo wuu awooday haddii ilaahay uu idmi lahaa waa arrin ilaahay tabartaas ilaahaa malaku jibriil hore u siiyey malaku jibriil iyo muxuu ahaa nabiyullahi ibraahimna waa wada joogeen waa wada hadlaayeen nebiguna cidda la hadlaya malaku jibriil inuu yahay waa og yahay marka arrinta iyada ah waxa weeyaan waa arrin banaan waayo waa in makhluuq la weydiisto wixii u awoodo laakiin idinka addoomadaan aad u yeeranaydiin ood ama caafimaadka weydiisanaydiin ama aad shafaacada weydiisanaysiin maba idin maqlayaanba sidaa malaku nabiyullahi ibraahim oo malaku jibriil u maqlaayay hadday qisadu sugnaato adinka malaa'igtu idin maqli mayso malaa'igtaana maqlay haddaad dhaadan deliila laydin kara meesha idinku maqasho hadday idin maqli lahaydna idima ajiibayso oo inay idin ajiibayso daliilay u baahan tahay iskaba dhaafba wixi aan maragba ahayn ee bani aadam ah oo waxaan la weydiinayo isagoo noolba aan ba awoodi karinba sheeka carruurta la weydiisanayo waxaa laga isaga laftii inaan carruur lahayn ama adoo lahaa ay ka fasaadeen oo ciyaar suuqin ka ahaayeen baa laga yaaba waxna aanu ka qaban karin sheeka ay caafimaadka weydiisanayaan iyo ardaaqda qabrigiisa ku dul wareegayaan ama se uga meelsa uga yeernay isaga laftirkiisa dadku sunuud lacag usoo aruuriyaan ku noolaa wahaakada laga yaaba facalaa kullin marka arrintaas saxmaa sheekhu wuxuu yihi wahada ka rajulin ghaniyin lahu maalun kasiirun yara rajulan muxtaajan fayacridu calayhi an yuqidahu aw yahabahu shay-an yaqdi bihi xaajatahu faya'ba dalika arajulu lmuxtaaju an ya'kud wayasbira ilaa an yatiyahu allahu birisqin laa minnata fiihi liaxad faina hada min istikaahat alcibaadati washirki law kaanuu yafqahuun sheekh wuxuu yihi wahaadaa kaas arrinkaa in malaku jibriil u bandhigay nabiyullahi ibraahim inuu caawiyo ka rajulin nin oo kale weeye xaalkiisa haniyin hodan ah dhaqaalo badan leh ninkaasoo lahu isagoo u sugnaaday maalun maal maalkaasoo kafiirun fara badan yaraa ninkaasoo arkaaya rajulan nin arkaaya ninkaasoo muxtaajan baahan nin faqiirah u arkaa nin hanti badan baa wuxuu arki nin faqiir ah oo fa yacridu marka fa yacridu uu ubandhigo ninkaas hodankaah caleyhi midkaa faqiirkaa an yuqrida inuu deymiyo hu isaga yani maal inuu deymiyo aw amase an yahaba inuu siiyo hu ninkaa shay an shay uu siiyo shaygaasoo yaqdi uu ku guto bihi shayga xaajatahu dantiisa shay uu dantiisa ku gaaro uu siiyo yani nin faqiirah baa waxaa la kulmin dhaqaale wuxuu nio laba mid taa doonto yeel inaan lacag kusi dhaqaale ku siiyo dayn ahaan aan ku siiyo ama inaa iska kaa siiyo dan baa ku haydee aad aad danaha ku gaartid labadaba diyaara u ah waayo dadka qaar baan rabin in manno lagu yeesho oo wax la siiyo marka waxay door bidayaan in wax la deymiyo marka adigu taa doontaba oo fayaabaha marka uu diido uu diido dalika rajulu ninkaas almuxtaaju baahano an ya'kuda inuu qaato labadiiba uu dhaafulo u nin waxna kaa deyman maayo wax ilaa isiidara kaama rabo waad mahadsan tahay oo wayasbira uu ku sabro ninkaa faqiirkaa aw yasbira uu sabro ilaa an ya'tiya intuu kagala yimaado hu isaga allahu alla birisqin quud uu kala yimaado arzaaq arzaaqdaasoo laa minnata mana sheegasho fiihi arzaaqda dhexdeeda aanu ugu sugnayn liaxadin cidna uu yidhaahdo waa iska sabri inta ilaahay quud isiiyo risqigay kolley weymaayeen wixii la ii qora waa qoran yihiine si xun ku raadi maayo waan iska sabraa tuugsi ku raadi maayo iyo deymo aanan xambaaro karin iyo muxuu ahaa waa iska sabra uu qofka yidhaahdo saas oo kale lamid tahay buyi marka nabiyullaahi ibraahim waa iska sabray quudka ilaahay buu suganayay badbaadinta ilaahay wuuna helo allah ka badbaadiyay dabkii qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama nabiyullahi ibraahimna lama fogeynin kor looma qaadin dabkii iyo dhulkii iyo lama lama xambaarin intiiba midna ma dhicin ilaahay dabkii unbuu ku yidhi subxaanah qaboow weliba waxaa noqotaa qaboon aanu nabiyullahi ibraahim waxba ogeysanin taana waa sugantoo qur-aanka ku caddahay amarkaa ilaahay dabka siiyey nabiyullahi dabkiinu iska dhex iska dhex joogaala maba gubayaba maxaa yeelay sababtu waxay sabab ku noqotaa haddii ilaahay sabab ka dhigo ha ha sidaa daraaddeed shayga sababta haddaan ilaahay ka shaqaysin kama shaqaynayo dabkiyaa wax gubayn haddaan ilaahay wax ku gubayn suntiiaan lagu dhimanayn haddaan allah wax ku dhimin ku dilin shirkii baa lagu baaba-in haddii alla wahaakada marka sheekhu faayna awa haadaakaas min istikaafati alcibaadati faayna awa haadaa midbaas ninkaas noocaas oo kalea faqiirkaah u yidhaahdo waa iska sabraahe waad ku mahadsan tahay ilaahayna iska tala saarto iska sugta ilaahay wuxuu u qoray iyo nabiyullahi ibraahim sidaas oo kala yeelay malaga ku yidhi waxba dan adiga kaamalihi allaan ku allaan weydiisanaya arrinkaasi fa ayna ayna haadaakaasi min istikaafati alcibaada istikaafada cibaadada ah ee wax aan ku maqlaynin wax aan kuu dhoweyn wax aan noolayn wax aan ku ajiibi karin loo yeero la gargaar weydiisanayo iyo wa shirki istikaafada shirkiga low kaanuu hadday ahaa laayeen yafqahuna kuwa fahma yafqahuna kuwa wax fahmaya hadday wax fahmi lahaayeen oy wax kala garan lahaayeen maxaa iska galay in aad addoon weydiisatid waxa uu awoodo ilaahay gacanta u geliyay qof ku maqlaayo oo ujeeda inuu ku maqlaayo aada hubto shaki kagama sugnin a wax iska mala awaala maaha waa waxaad hubto qofku horjooga oo ku maqlaaya oo wuxuu awoodo aada weydiisato maxaa taas iyo iska galay cid aan ku maqlaynin ama xataa hadday ku maqlaydo adigu aadan ogeyn inay ku maqlayso in kale sida malag oo kale ama xataa hadday ku maqlaydo adna aad og tahay aan waxaan kuu qaban karin aada weydiisanaysid waxaan ilaah u baabixiya wax malaga la siiye maaha waxa kale iska dhaaf wadaad dhintay hadduu yahay isagaa u baahan naxariis ilaahay sheekh wuxuu yihi walnaktimi ilkalaama in sha allahu tacaala bimas'alatin cadiimatin muhimatin tufhamu mima taqadam walakin nufridu laha alkalaama licidami sha'niha walikasrati algalati fiiha fanaqul la khilaafa ana tawxiida laabudda an yakuna bilqalbi wallisani walcamal fain ikhtalla shayun min hada lam yakun irajulu musliman fain carafa tawxiida walam yacmal bihi fahuwa kafirun mucaanidun ka fircawna wa ibliisa waamhaalihima sheekh weli walnaktim aan ku dhamaystirno alkalaama hadalka in shaa allahu tacaala allah hadduu idmo bimas'alatin arrin aan ku ku ku dhamaystirno yani hadalkan kitaabka dhan uu sheekh kusoo qoro hadda soo gebagabeynaya mas'aladaasoo cadiimatin weyn mas'aladaasoo muhimatin muhiima mas'aladaasoo tufhamu lagu fahmaayo mimaa wixii taqadama horumaray wixii horumaroo lasoo sheegay iyo jawaabihii unbaa laga garan karaa iyadaas laftirkeeda walaakin hayeeshee nufridu waa u keli yeelaynaa laha mas'alada alkalaama ka hadlidda licidami sha'niha arrinkiis arrinkeeda weyninkiisa darti muhiimadda ay leedahay darteed baan si gooni uga hadlaynaa inkastoo laga fahmi karo hadalkan hore usoo marnay walikasrati algalati fiiha walikasrati algalat iyo qaldidda farabadideeda darteed fiiha masalada dhexdeeda la qaldahay fa naqulu waxaan leenahay laa khilaafa khilaaf ma jiro khilaaf kama jiro ana tawxiida in tawxiidka laabudda lamaamaan inay tahay an yakuna inuu ahaado bilqalbi qofka qalbiga ku ahaado qofka qalbiga tawxiidka ka aamino walisaana afka kaga dhawaaqo shahaadada qiro walcamali ku dhaqmo waxa uu afka ka yidhaahdo oo shahaadadkii uu shahaadateynka uu ku dhaqmo fa in ikhtalla hadduu kala dhidmo shay un shay shaygaasoo min haadaa kaa kamid a qalbigii iyo afkii iyo xubnihii inuu kaga dhaqmo tawxiidkii hadduu kala dhidmo lam yakun ma ahaanin alrajulu qofku musliman muslim ma ahaadeen ninku muslim kuma ahaadeen rajul rag iyo dumar fain carafa haddii fain carafa hadduu garto atawxiida tawxiidkii wuu gartay wuu ogyahay inuu xaq yahay ilaahay keligii la caabudo rasuulkiisa keliya la rumeeyo walam yacmal kuma kulama dhaqmin bihi yani tawxiidkii hadduu garto shahaadadii qiro walam yacmal kumana kulamana dha kumana dhaqmin bihi tawxiidka fahuwa isago kaafirun gaal waayo mucaanidun madax adag mucaanida wax diidaya ka fircawna fircawn oo kale waayo wa ibliisa ibliis oo kale way wa amhaalimay kuwa lamidkaa maxaa yeelay fircawn iyo ibliis iyo waxaa lamidkaa kuwa lamidkaa way garteen tawxiidka ilaahay inuu xaq yahay way garteen subxaanahu saasay taha haddana uma hogaansamin a waxaad arkay hadda gaal waxaad arkaysaa lagu leeyahay waxa waaye waa daktar waa aqoon-yahan oo nin weyn ah oo adduunyada runtii yaqaana oo weliba qaladkaas oo adduunka yaqaana uu ku hogaamiyo diinta islaamku xaq inay tahay nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam xaq lala soo diray shaki aanu ka qabin maxaa yeelay warbixinta uu nabiyullahi moxamed sal slam ka sheegay koonka uu ka sheegay oon hore loo oqoon oo xaq sibqi ah saas iyagoo qiraaya haddana shahaadateynki qaadan maayaan islaamka geli maayaan ha nin la yidhaha doctor moore ayaa jira oo kanadiyahan ah nin weyn oo aqoonyahan ah aada iyo aada magac weyn u leh marka human development buug la yidhaahu leeyaha la yidhi waa waa buugga ugu wanaagsan ee hal qof uu qoray ee la yaqaano marka ninkaa wuxuu gaaray aqoontiisuu ku gaaray qur-aanka markii la tusiyey isu bambar dhigay qur-aanka kariimka in uu yahay hadal ilaahay oo qof bani aadama aanu la imaan karin sinaba waxa uu yidhi warbixinta qur-aanka ku sugan ee caruurta markay muxuu caloosha hooyada ku jira marxalaadka ay maraan xaaladaha ay maraan sida maanta shan iyo labaatan sano gudaheed lagu ogaada buu leeyahay qalabkaad haysto daraadi oo loo jeedo sidaa laf ahaanteeda ayuu qur-aanka uga hadla u leeyahay kun iyo afar boqol oo sano ka hor qof noolaa halkuu ka haystuu leeyahay qalabkan taariikhda waa la wada yaqaanaahay siduu ku ogaan karaa buu yidhi haddaanu uga warramin buu yidhi ilmaha midkii abuuray wahuwa allahu waxda arrintaasuu faahfaahiyey muxaadarooyinuu ka qabtay wadamo badan buu ka tegey marka wuxuu sheegay su-aala laakin laygu dhiba buu yidhi jamcadu islaamigayda baa laygu yidhi haddaan ka jawaabo yidhi wuxuu yidhi aabihiis kristaan buu ahaa diimaha dhanna wuu qiimaynaayey marka dariiqi aabihiisu haysanaho waa uu respecti garaynaya diimaha dhan ha saas uu yidhi marka wuu garanayaa xaqi muxuu u qaadaleeyahay marka qofkii yidhaahda marka tawxiidka waxa weeyaan afka keliya ka qalbiga keliyaan ka aamina xubnihiina kaga dhaqmi maayo afkii ka oran maayo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah arrintaan afka ka iri ku dhaqmi maayo ilahay cibaada ku dari yeli maayo qofka yidhaahda de kuwaasuu lamid u leeyahy sheekhu inkastoo ninkaa gaalka ah oo xaqa qiray uu ka fiican yahay aan inkiraya ilaahay subxaana watacaala doctor moor hasuu hanuuniye sheekhu waxa yidhi wahaada kani وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما وافقهم أو غير ذلك من العذاب أو أو أو غير ذلك من العذاب غير غير هذه قرآن تهي وحن كجينيا إن غير أيتا منصوب تهي أو غير ذلك من العذاب ولم يدري المسكين أن غالب عيمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من العذاب كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من آيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى ما يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاه أو مداراة لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه intaan ku ekeyna sheekh insha allah sheekhu halaakana yaklad way qalbayaan fiihi isaga kasiiru in badan minanaas dadka kamida kasiirkaas waa faacilo in badan dadka kamid aha qalbaaya yaquluuna waxay leeyihin haadaakan xaq wa xaq wey wanaxnu inagu nafhamu waa fahmayna haadaakan wanashhadu waan aqirsannaha anahu inuu isagu alxaqu xaqa yahay walaakina ha yeeshee inagu laa naqdiru ma awoodno an nafcala inaan sameyn hu sheega isaga walaa yajuuzu mana banaana cinda ahli beledina dhulkeena dadkooda agtooda ilaa man mid mooye waafaqa waafaqahum iyo ku waafaqa aw kayra dalik ama kaa waxaan hayno min alcadaara cudurdaariyaala ayay sheegayaan walam yadri mana garanayo almiskiinu miskiinku ana haaliba aimati alkufr in a'imada gaala kufriga a'imada kuwa hogaamiyaa intooda badan yacrifuuna ay garanayaan alxaqa xaqa kuwa aan garanayn way jiraan xaqii laakiin intooda badan weliba dadka a'imada ah hogaamiyaasha gaalnimada hogaamiya way garanayaan xaqii walam yatruku ugamana tegin hu xaqii ilaa lishayin shay darti mooye oo min alacdaari cudurdaaro ah kama qaala tacaala sida alla sarree yidhi ishtara waa iibsadeen biaayatillahi ilaahay aayaadkiisi waxay ku bedesheen samana addunyo qaliilan yar wakayri dalika kaa waxaanay min alaayaati aayaada ka qawlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa ku yidhi yacrifuuna way garanaya hu xaqa kamaa sida yacrifuuna ay garanaya abnahum ubadkooda fa in camila hadduu ku camal falo marka xaaladaas waa qofkii tawxiidka garanayay laakin aan ku camal falin fain camila hadduu ku camal fal bitawxiid tawxiidka camalan ku dhaqmi dhaahiran muuqata wahuwa isaguna laa yafhamu aanu fahmayn hu tawxiidka aw amase laa yactaqidu aanu caqiidaysanaynba hu tawxiidka biqalbii qalbigiisa kala aaminsanayn fahuwa isagu munaafiqun munaafiq wey wahuwa isaguna sharun waa ka daran min alkaafir alkhaalis gaalka barxala ilahay wuxuu ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki lasfali ha darkiga uhooseeya ay ku jiraan oo min annaari naarta ka ahaada nacuudu biraxmaan min annaar marka qofkii tawxiidkii isagoo garanaaya diida inuu ku dhaqmo ibliisuu lamid yahay qofkii tawxiidkii daahirka uga dhaqma isagoon garanayninba amaba aan aaminsanayna sheekh wuxuu le waa munaafiq khaalis wahadii tani masala wahadihi masalatu arrintani mas'alatun mas'alo wayu leeyahy sheekhu arrin kabiiratun weyn tawiilatun dheer tatabayanu oo kaaga ku caddaanayo marka adiga kaaga caddaanayo idaa haddii ta'amalta aad eegto haa iyada fi alsinati nnaas dadka hadalkooda aad eegtid taraa waxaa arka man qof yacrifu garanaya alxaqa xaqa oo wayatruku ka tegaya alcamala ku dhaqmida bihi xaqa uu ku dhaqmo likhawfi naqsi dunyaa addunyo kala dhinnaansheed cabsi oo ka cabsanayo daraaddeed likhawfi naqsi dunyaa addunyo kala dhin kala dhinaanshaheed naqsigeed cabsideeda uu ka baqaayo darteed aw amase jaahin likhawfi naqsi jaahin ama sumcad ka kala dhinanta ka kala naaqusta aw mudaaraatan ama wuxuu u samaynayaa mudaaraad yacni mujaamala liaxadin axad u munaafiqeynaayo wa taraa waxaa arka man yacmalu man qof yacmalu ku dhaqmayo bihi xaqi daahiran daahirka laa baatinan aan aan baatinka aan kaga dhaqmayno mada aaminsanaa fa idaa haddii sa'alta aada weydi hu isaga amaa waxa yactaqid u caqiidaysan yahay hu isagu biqalbii qalbigiisa ka caqihu shayga biqalbii uu ka caqiidaysan yahay fa idaa huwa isagu fa idaa huwaba isagoo laa yacrif aan garan hu shayga waxaa kaloo dadkii kamid a qof xaqii daahirka kaga dhaqmaaya tawxiidkii ku dhaqmaa shahaadadii buu leeyahay marka haddaa weydiido ruuxan aad ku hadlaysa macnihiidu maxaa waa islaamku maxaa waa shaygan maxaa waa maba yaqaanaba maba fahmaba waxa uu ka hadlayo maba garanayo sheekhu intaan ku ekeynaynaa insha allahu tacaala hada wallahu aclam wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamed waalihi wasaxbi ajmaciin